guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo ah kusimaha madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in deegaanada qaarkood laga soo warinayo in ay dad macluul u dhimanayaan guddoomiyaha ayaa ugu yeeray kooxaha samafalka inay gurmad baadiyaha ka hor ay la aadaan ay badiyaan gurmadkooda ka hor inta aysan roobabka ka bilaabanin deegaanada qaarkood wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa warkan kasoo diray muqdisho kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa dul istaaga xaaladda abaarada dalka haatan ka jirta in shacbiga soomaaliyeed ila baahadiis la daboolin aadna arrinta u adag tahay arrintaas oo sababtay afar sano ku dhowaad oo dalkii roobabkii la falaayay la waayey dalagyadii la sugaayay aan soo bixin iyo maaragtay nabadgelyo xumada dhallinyaradan la qalday oo al-shabaabka duurka ku jirtay shacabkii cadaadis saareen oo tacabkooda iyo ganacsigooda iyo hoola dhaqashadooda dhan cadaadis la saaray taasna abaarta maaragtay waxay ku kordhisay dhibaato aada u ballaaran marka waxyaalahaas dhan waxaa loogu gudbi karaa in si muwaafaqo ah la isku duuban yahay loo wajaho yacni gargaarka lagu dadaalo iyo sheekh aadan madoobe oo maanta ka hadla abaaraha ayaa xuseyn meelaha qaar laga soo tabinayo inay jirto xaalad maqluula abaarti markii hore waa la sheegahayay abaara abaaraa jirta weli dadka markaas waa noolayeenoo waa ficnaayeenoo waa dhaqaaqi kareen waxaan noosoo waxaan ogaanay warbixintaan ka uruursanay gobollada maalmahan ugu dambeeyey inay bilaabeen dadka inay gaaj u dhintaan xilligaan hadda la joogo adduunyada horumartay oo yacni caalamka dhan haltuul amal yani wax allaala wixii dhibaato gaar loo qiibsanaya inaan gaajo dadka u dhintaan oo wax lala gaari waayo aadaan ugu xunnahay waxaan leenahay walaalayaal dadweynaha soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed caalamka cidii maaragtay hay-adaha samafalka iyo wadamada deegaha bixiyo waxaan codsanayaa oo aan ugu baaqayaa in arrintaas wax la taaban karoo laga qabto
kusimaha madaxweynaha ayaa xusay in abaartoo daba dheeraatay iyo godoominta al-shabaab deegaanada qaarkood ay keentay in dadka xilligan ay saamayso abaarta dowladdii ose gaale ayadana looga baahan yahay runtii in ay helaan shacbiga soomaaliyeed amni ay ku nooladaan oo tacabkooda iyo maarata deegaanadooda deganaansho ku joogaan taasna waa waajibaadka dowladda ayadana waa looga baahan yahay inkastoo runtii dadaalkaas la bilaabay welina fari kama qonna waan ognahay xukuumadda hogaamiye ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayuu ugu yeeray inay qaado tillaabooyin la xiriira amniga si dadku ay dib ugu laabtaan deegaanadooda wax soo saarkiina loo bilaabo guddoomiye sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa ka digay haddii ay bilowdaan roobka bilaa fooda lagu soo hayo in wadooyinka go-doomi doonaan sidaa darteedna muhiimay tahay in la qaado tillaabooyin dheeraada korintaysan roobku bilaaban xilligii roobkiina uu soo dhow yahay laga yaabo hataa jidid hadda la mari karo in la mari waayo magaalooyinka qaarkoodana horeyaaba maaragtay jididkooda loo xirtay diyaarad in lagu taga maahin yani jididkooda waa xirnaayeen kuwa kalena waxaa laga yaabaa roobabku markay yimaadaan inay jidid badan xirmaan in gargaarka maaragtay la kordhiyo dadka maaragtay ummadda soomaaliyeed u gargaarahayay sida dowladaha iyo hay-adaha samafalka gargaarahayay waxaan rabaa inaan ogeysiyo aan ugu baaqo dadaalkooda inay sii kordhiyaan sii laban laabaan wax allaala wixii la qabtay waa ku mahadsan yihiin laakiin waxaan rabaa inaan ogeysiiyo in baahida shacbiga soomaaliyeed haysato boqolkii labaatan hataa ka qabsoomin oo gaajo adag ay jirto kursimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe oo maanta si gaara kaga hadla xaaladda abaareed ayaa ugu yeero xukuumaddu inay kala doorato sida loo kala dhiban yahay deegaanada qaarkood oo dadku abaaruhu is saameeyeen waxaan anigu soo jeedin lahaa bisha hadda lagu jiro setembar iyo octoobar in gargaarka la kordhiyo si maaragtay xilli roobaadka ka hor meelihii la gaari karo gargaarka la gaarsiiyo waxaan kale rabaa inaan u sheego xukuumaddaani ku mashquulsan iyo guddiyada qaabilsan iyo hay-adahaaba gobollada naftarkooda abaarta guud ahaan dalka way jirtaa haddana gobollada waa kala daran yihiin afka waa la sheegaa markii la sheegahayo meel heblaayo ugu daran meel heblaayo ugu daran aa la dhahayaa markii wax la keenana waxaan dareemaynaa in haddana meelihii shalay la isla arkay oo dhibaatada gaajada si bacan uga habsatay oo shalay la tilmaamayey markii waxa la keeno waxaad arkaysaa haddana maaragtay waxa zaa'id ahoo meeshii loo kordhinayo ma dareemaysid iskumidaa laga dhigayaa taas naftarkeeda waxaan leenahay gobollada ugu daran yacni gaajadooda bilaawday dadka inay macluul u gudubto dadka qaar geeri bilaabeen in baryoritida la siiyo oo maaragtay ayaga si gaar ah raashinkana loo badiyo gargaarka loo badiyo siba sidii marka uu kala badan yahay in maaragtay qiibinta laga dhigo taasna maaragtay waan ku baraarujinaya xukuumadda iyo macnaha hay-adaha ku mashquulsan cabdulqaadir okay v o a muqdisho